murtada xildhibaan daahir amiin geuse oo ka tirsan golaha dawaaqiida kooxda reedada soomaaliya ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta maxalliga ah kaga hadlay burburka ku yimid maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo uu sheegay inay ku dhammaadeen furimaha dagaalka murtad daahir amiin geuse oo sii hadlayay ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay dib u qabsadeen goobihii uu cadowga duulaanka ashaadaro dirarka ah ku soo galay isagoo tilmaamay in saraakiil iyo maleeshiyaad badan oo riddada ka tirsan lagu laayay furimaha dagaalka maanta ciidamadii aa kala furtana kii dhintay iyo ka noolaa la kala garan laayahay oo kii dhintay xataa mashaarkiisiisa hoosiiga dhaca kii fakaday mashaarkiisiisa hoosiiga dhaca walaalow ciidankii dowladda ay tababartay meel cidlaha lagu laayay saraakiisheenii qiimaha badnaa ee ugu qaalisanaa ee tababarada gaarkay a qabe guddigood furmaha waatan wasiir xasan macalin u laha saraakiishii dadka waraaci jira wadooyin dhihi maa dowladdaa shaqo laakiin qorshe la-aanay ku baxeen qorshe la-aanay ku baxeen dayacaadaha ay ku ba'een dhulkii ay xoreeyeen dibaa loo qabsada cows weynaas ku dhintay walaalkeen muxuu ahay ninka la yihahdo oo lagu waayay shaamacada maanta cows weyniyaa haysta dhulkii la qabtay ahaw suunuug meeshis ku dhintay ahaw yaa haysta xasan tuuri meeshis ku dhintay yaa haysta ee runtaan ka hadalno annagu ilmamanihin wuxuu dhanka kale tilmaamay in madaxa kooxda riddada soomaaliya uu yahay nin keligii taliye ahaa isagoo sheegay inuu xasan gurguurta isku soo koobay talada xafiisyada looga arrimiyo dowladda riddada cid aan isaga ahaynna ay tallaabo qaadi karin fiiri waddanka madaxweyne xasanaa madaxweyne ka ah madaxweyne xasanaa wasiir ka ah madaxweyne xasanaa askari ka ah madaxweyne xasanaa nabasugud ka ah madaxweyne xasanaa hay-adaha oo samafalka ka shaqeeya wax walbaba madaxweyne xasan keligiis wasiirna iska magacaaban xataa ma shaqeeya tusaale yaraan ku siinaa soo jooga furuma wasiir wasiir ku-xigeen oo oo muxuu ahay imaaraadka ayaa elboor kusoo aadanaa layidhi diyaarado shidaal inta kusoo joogta oo elboor ka yimid oo elboor ku qaabili oo haddana meesha ku laabtay aawa wasiir ku-xigeenkii oo shaqadaas lahay ra-isul wasaarihii aawe wasiir ku-xigeenkii aawe wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda aawe oo lahay marka yaa akhi fiir dowladdan waxaa u yar xasan sheekh waxaa u weyn xasan sheekh madaxweyne xasanaa u weyn madaxweyne xasanaa u yar sax ma loo jooji maayo waxaan waa laysiin jooji maayo maayo ma la joojinayo war war dadka waa kala tageen dowlad goboleedyadaas maqan soo heshiisii maayo ma loo joojinayo kunaa u yar kunaa u weyn xakunka madaxweyne xasan kunaa u weyn kunaa u yar madaxweynea u weyn madaxweynea u yar cadaalad ma jirto waad aragtay sida dadka ee loo barakacinayo dhul ma jiro dhulkii dowladda ee caasimada caanka ay ku aheyd oo haddii hay-adeen ay noo dhisma hay-ad walba dhulkeeda ay u baahanayso caasimada ma laga guuraha dhow giddi waa la wada gaday jaamacadihii dhulkii dowladda meeshii curyaamiinta meeshii melaafalaan meeshii kalluumaysiga meeshii maxaa laka mala tirin karo hadalka murtad daahir amiin juusow ayaa ku soo beegmaya xilli kooxda riddada soomaaliya ay dhex maquuranayso fashil amni oo aad u xooggan maleeshiyadeedana lagu jebiyey furimaha dagaalka mujaahidiintuna allaah fadligiis dib u xoreeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ay hiidhaan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose